ما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii ka warramayey axkaamta iyo aadaabta uu leeyahay qofka dhintay axkaamu ljanaa-is baabka koob iyo tobnaad wuxuu leeyahay baabu taqbiili lmeyit qofku oo dhintoo meyda waa la dhunkan karaa maadaama qofka muslimi nijaas aanu ahayn ee uu yahay qof daahira xayan wa mayitan isagoo nool iyo isagoo dhintay labadaba waa daahir dhunkashadiisu dhib ma leh waxaa u daliila tan asxaabtu ay ku sameeyeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam can caaishata ana abaabakr abubakr sidiiq allaha ka raalli noqdo qabala wuxuu dhunkaday bayna caynay nabiyi sala allahu calayhi wasalam labada indhood ee rasuulka dhexdooda wa huwa meyit iyada oo uu nebigu dhintay ayaa intuu u yimi labada indhood dhexdooda uu ka dhunkaday abubakar saaxiibkiibuu ahaa jacaylkii uu qabay daraaddeed waa dhunkaday can ibni cabaasin wacaaishata can caaishata ana abaabakrin qabala nabiya wahuwa meyit markii hore caaishun bay ahayd iminkana ibnu cabaas baa ku lamaan axaadiidta markaa asxaab dhowri ay wariyaan xoog baa usii kordhaya iyo markhaati marka ereyadu ay kala duwanaadaanna isfasiraad iyo faa'iide dheeraadaa ku jira oo mar meel mubhama ama aan cayinayn baa la cayimayaa mar meel isku duubnayd baa faraara loo yeelayaa la tafsiilinayaa marka tikraartu kolley cinda culamaa'i alxadiid wax sahlan maaha can caaishata ana abaabakr aqbala calaa faras aqbala wuu soo jahaysto oo madiinuu ku soo jahaystay iyo masaajidkii rasuulka gurigiisii calaa faras faras baanu saaran yihi min maskanihi gurigiisiibuu ka yimi abubakar assunx meesha sunxi la idhaahdo deegaamadan madiine una ama duleedka madiina halkaasuu deganaayuu ka yimi abubakar xataa nazala faraskiibuu ka degay fadakhala almasjida masaajidkiibuu soo galay markii uu maqlay nebigii waa dhintay falam yukallim innaasa dadkii lama hadal xataa dakhala calaa caaisha caaishuu u galay oo dabaxna xaafaddeeda uu nebigu ku geeriyooday calayhi salaatu wasalaam wa rasuulullah rasuulka ilaahay janaasadiisiina musajan biburd macawis buu ku dadan yahay burdin xibaratin macawis xibariyad ah meeshaa lagu sameeyey baa loo nisbeeyey burdulxibara macawis noocaasa baa markaa nebigana meydkiisa ku dadan fakashafa can weji markaa wejigiisiibuu ka qaaday maradii uma akaba calayhi wuu ku foorarsaday akaba calayhi wuu ku foorarsaday faqabalahu waa dhunkaday fabakaa waa ilmeeyey oohin baroora maaha iyo qaylo laakiin waa ta baabka dambe lagu fasixi doono oo ah inuu ilmeeyey uma qaala markaa wuxuu yidhi abubakar biabii anta wallaahi biabi anta aabbahay allaha kugu furto fadaaka allahu biabi anta ilaahay aabbahay ha kugu furto wallaahi baan ku dhaartee laa yajmacu allaahu calayka ilaahay dushaada isugu keeni maayo mawtatayni abadan laba geeriyood laba dhimasho ilaahay kugu kulmin maayo ama almawtatu geeridii allatii geeridaasoo kataba allaahu calayka ilaahay uu kugu qoray geeridii alla kuu qadaray faqad mitaha waa dhimatay hal mar baa qof walba ilaahay u qadaray inuu dhimanayo markii waa dhimatay maxaa keenay markaas sidan inuu hadalka u yidhaahdo waxaa keenay dee cumar oo halkan muu dhimanin le buu maqlayaa iyo nebiga ilaahay baa soo noolayn doona dabeedna taasuu ka daba socdaa intood mar dhimatay oo lagu soo nooleeyo mar labaad dhiman mayse radintu cumar buu si dadban hadalkiisa ugu jawaabaya oo dee dadkiina dhegaysanaya laba jeer ilaahay geeri kugu kulmin maayo dee waaba dhib ilaahay marbuu kuu qadaro mid markiina waa dhimatay waanaanu ogollahay weeyi tawciyadii iyo wacyigelintii uu dee dadka u sameeyeyna waa mas'alo macruufa oo dadku markii hore cumar bay dhagaysanayeen oo yaro dawakhay oo hadalla tuurtuurayay kadibna abubakar baa yimi cumar buu markuu nebiga sidan u qaabilay calayhi salaatu wasalaam buu cumar yidhi iska fadhiiso dadkiiba abubakar u jihaystay waa kii khudbadda dheer u jeediyey markaa tasjiyatu lmayit qofka dhintay dadidiisa in macnaha maro lagu daboolo aadaabtii weeye qofkan dhintay aadaab baa lagula noolaanaya ama aadaab baa lagula dhaqmaya intaa markuu sii dhimanayo iyo markuu dhintay iyo marka la aasayo iyo marka la aasaba aadaabtii sharciga ahayd baa lainoo sheegaya muxuu xaq u leeyahay maxaase la yeeli karaa maxaase aan banaanayn markaa maraa lagu dadi karaa waxaa lagu dadayaana waa inaanu ahayn wax intuu huuriyo caburiyo isbedel ku keeni karaa maydkan kolba xaaladiisu siday tahay baa la eegaya haddii dee meeshu kulayl tahay wax khafiifaa la saari ilan kaarboonkaasi wuu bedelayaa can jaabirin qaala wuxu uhi jia biabi yowma uxud aabbahay baa la keenay maalintii uxud oo dhintay waana la garanayaa dhowr iyo siddeetan nabar bay jidhkiisa gaadhsiiyeen gaaladu farihiisaasoo quray garatay ama xubnihiisa ayuunbay garatay faraha walaashii oo jaabira dadiya inta kale u googo-ay jidhkiisa waran iyo seef iyo leeb intaasaa kidfay waqad muhila bihi waana la miid wareemayba ogaan bay u jarjareen fawudica bayna yaday rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga hortiisaa la dhigay maydkiisii markuu yidhi soo ururiya asxaabtii geeriyootay shahiiday macnaha waqad sujiya bithawb maraa lagu daday maro ayaa lagu daday waayo isha bani qofkii maadaamuu isbedelayo isha bani aadamku inaanu ay ka qarsoonaato oo dadkuna qalbiga jilicsanna aanay ka nixin ayaa kollayba loo dadaya xurmaduu leeyahay weeye in dee cawradii la banneeyana maaha fa jacaltu waxaan bilaabay sharactu waxaan bilaabaan isku dayay an akshifa canhu inaan marada ka qaado oon eego fa nahaanii qawmi faamligaygii baa ii diiday ama markaa xigtadii ayaa yidhi iska daah iyagoole wuu khalkhali faamara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalama farufica nebigu amar buu bixiye oo la qaaday qaada buu hi aasa falamaa rufica markii la qaaday jinaasadiisii samica sawta baakiya gabadh ooyeysa codkeed buu nebigu maqlay sawta baakiyatin gabadh ooyeyso barooranaysa faqaala wuxuu ihi man haadihi tani waa tuma barooratay faqaala waxay dhahan haadii bintu camrin waxa weeyaan camar bintu camrin waa camar inantiisii oo cabdilaahi bnu camrin ayuu dee ahaa jaabir aabihi cabdilaahi ibnu camr bn xaram marka waa jaabir waxay ka dhigan tahay waa cabdilaahigan shahiiday walaashi aw ukhtu camrin ta hore waa bintu camrin waa jaabir walaashi markaa oo dee cafwan aan idhaahne ninka shahiiday ninka shahiiday walaashi ila isagaa ina camara aw mase ukhtu camrin camar walaashi labadaa midkood ama waa eedadii ama waa walaashi ninka dhintay waa cabdillaahi bni camr bni xaraam ama inantu waa ina camar ama waa ina xaraam oo ama waxay noqon doontaa un eedadii ama walaashi waa inan qaraabada ah qaala markaa nabi wuxuu uhi falaa tabki ha ooyin waxba ha ooyin aw falima tabki maxay inantu ooyeysa maa zaalat ilmalaa'ikatu tudilu malaa'igtu may daynin inay uhadhayso way uhadhaynaysaa malaa'igta biajnixatiha garbaheeda xataa rufica jeeroo la kor yeelay malaa'igta ilaahay ayaa kulaylka uga hadhaynaysa iyadoo ka raalliya iyadoo ilaahay ku ballamiyey baalasha intay kala bixisay malaa'igtu ayay meydkiisa hadhaynaysaa waxay u hadhaynaysaa karaamada iyo sharafta uu leeyahay daraaddeed fii aqdasi saaxa goobtii ugu qaalisanayd buu ruuxdiisii ku quudhay kollayba way bixi lahayd ilaahay baa ka raalliya waxaanu u soo diray addoomihiisa qaaliga ah marka waxa weeye nin loo ooyaba maaha ninkani waa ayaan buu leeyahay labadaa arrimoodba waxay tilmaameen nebigoo maradaa lagu daday iyo maydkii jaabir aabihii oo lagu daday labada waxay tilmaameen aadaabta meydka inay tahay in wax la saaro gaal iyo islaam mid kastaba xataa ha ahaado gaalada laftigooda dee waa bani aadamuune iyada oo isha dadka laga qarinayo karaamadii insaankana guud ahaanba la ilaalinayo waa kii nebigu dee intuu ururiyu god ku guray asturay fi lbukaa'i cala almeyt waxay ka dhigan tahay baabun fi lbukaa'i cala almeyit qofkii dhintay waa loo ooyi karaa oohin aan qaylo lahayn oohinta midna waa la nahiyo baabka soo socdaa odhanaya annahyu cani lbukaa'i cala almeyt midina waxa weeye fi lbukaa'i cala almeyit waa loo ooyi karaa iyo oohin baa la diiday dee farqi baa udhexeeya waxaa weeye qofkii inuu ilmeeyo iyo inuu hiqhiqleeyo intaba waa la ogolyo waa insaan arrin ku abuuran weeyi farxaddii iyo naxdintu farxadduna qosol bay keentaa naxdintuna oohin bay keentaa labaduba awooddeenna way ka baxsan yihiin iminka haddaad tidhaa qosolkaan isku celinayaa ma karaysa haddaad tidhaa oohintaan isku celinayaa ma karaysa qufacaan isku celinayaa ma karaysa waa waxuu qofkii mujbar ku yahay suuratu najmi baa ilaahay uu ku tilmaamo waxa uhi waannahu huwa adxaka waabkaa ilaahay awooddiisa waxaa ka mida adxaka alinsaana waabkaahu insaankuu ka qosliyaah waanu ka oohiyaa farxaddii iyo naxdintu keenaa oo ay ka dhalato qosolkiiyo oohintu idan markaa insaankii axwaasha noocaasa mukhayar kuma ahee musayar buu ku yahay ama mujbar uu iskaga qasban yahay sidaa daraaddeed baa waxaan loo qabanayn uu yahay salaada dhexdeedii hadduu qofkii ooyo aan loo qabanayn marka tanina waa noocaas oo kale can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi lamaa xudirat bintun lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markii lagu soo xaadiray inan rasuulku uu dhalay sagiiratun yar inantu waa inanu awowu yahay inanta awowu u yahay inantaa yar baa lagu soo xaadiray way sii dhiman sakaraad weeye faأkhadahaa rasuulu الlahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu inantii buu qaadayoo fadamahaa ilaa sadrihi laabtiisa ayuu sidaa ugu soo dhajiyey uma wadaca yadahu calayha gacantiisiibuu sidaa u duldhigay faqadat way dhimatay wa hiya bayna yaday rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga hortiisa ayaa inantaa yari ay taalay nebiga hortiisay taalay bayna yaday rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam fabakat umu ayman umu ayman oo dee ehelkii nebigun ka mid ahayd ayaa oyday umu ayman waa xaadiratu rasuuli sala allahu calayhi wasalam nitii nebiga soo korisay usaamatu bnu zayd hooyadii weeye ama xaaskii zayd ibnu xaarisa taamliga ama dee dadkaa nebiga aalkiisa ka agdhow bay ahayd fa qaala lahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam gabadhii baro oo ide nebigu wuxuu ku yidhi yaa umma ayman ummu aymaney atabkiina warasuulu llahi cindak oo miyaad ooyeysaa iyada oo rasuulka ilaahay agtaada uu yahay sawka nebigu ku ag joogo laga yaaba cod iyo wax inay kasoo baxeen faqaalat waxay tidhi maa lii laa abkii oo maxaanan u ooyeyn warasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yabki rasuulkuba sowkan ooyaya rasuulkiibaa ooyeye maxaan aniguba u ooyi waaye markaa dee siduu isagaa uga jawaabay kolkaa oohintiisu noocayd faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxa uu yidhi innii lastu abkii dee anigu ma ooyayo oohin codle maha taydu walaakinahaa raxma waase naxariisu naxdintani iyo ilmadani naxariis damqasho markaa taydani waa jaais taaduna jaais maaha tiisii wuu fasaxay teediina wuu diiday waa in farqi udhexeeya dabcan cod baa ka soo baxay wey codkaa iyo qayladaasi u diidan yihin marka aadaabta ma aha in la baroorto uma qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yidhi almuuminu bikhayri calaa kulli xaalin qofka muuminkii xaalad walba waa khayrsan yihi almu'minu bikhayrin calaa kulli xaal xaalad waluu ku sugan yahay hadduu barkhad haysiiyo haddii balaaya ku dhacdaba wuu iska barakaysan yahay wuu iska khayrsan yahay qofka muuminkii xadiidkii saxiixa buu la mid yahay uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muminkaa ina amrahu kulahu khayr arinkiisao dhami waa khayr hadduu sabro waa khayr oo balaaya ku dhacdo uu sabriyo khayr buu heli haddii uu wax wanaagsan helo uu ku mahadnaqiyo khayr buu heli walaysa dalika ilaa lilmumin arrintaa muminuun baa leh tunzacu nafsuhu min naftiisii baa laga siibaa min bayni jambayhi labadiisa dhinac dhexdooda ilaa qofka gudihiisun bay naftiisa ku jirtaaye naftiisaa laga saaraa wahuwa yaxmad allaha caza wajala isagoo ilaahay mahadinaya alxamdu lilah astakfir llah laa ilaaha ila allah isagoo ilaahay ku mahadnaqaya oo macnaha geerida aan diidanayn oon aakhire ka soo hor jeedina la kulanka ilaahay ku faraxsan ayaa naftiisa laga saaraa markaa musiibada markaad iyada qudhigeeda raalli ka noqoto oo qadarka ilaahay wuxuu musiibadiisa aana diidin dee iyana khayr bay ku tahy in asaabathu daraau sabra fakaana khayran lah dhib markuu ku dhaco de intuu ilaahay ku mahadiyo ayuunbuu sabrayaayo khayr bay u tahay marka macnaheedu waxa weeyaan dee waynu sabriyo oo khayr bay inoo noqon marka halkaa xadiidkaasi waxa uu muujiyey oo hintuna inay bannaan tahay waxa qaylada la yidhaahdana la diiday oo aanay bannaanayn inantaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam ila inankiisii baad had iyo jeer ku arkaysa xasan iyo xuseen marka la sheegaya ibnu marka inantani zaynab baa dhashay iyo faadimaa dhashay labadaba way yidhaahdeen oo faadima miduu dhaloo muxsin la odhan jiraa ka horreeyey ama dhintayna waa la tilmaamaa zaynab inan ay dhasho cali la odhan jiray oo in abilcaasa inuu ahaana waa la sheegay waxay u badan yahin marka inuu zaynab dhashay waaya عن أنس أن فاطمة بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت فاطمة رسول كل علي النبي قيو إذا حين مات مركو لنت فقالت وحي تريضا برورنا إن عضهان كشيغيس يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه رين صمرنا yaa abatii ayaa ya-diina laga bedel qaatay aliftaas haadanaha usagta weeye hadii aamuska ama joogsigoo la raaciyey yaa abataah aabbow min rabbihi aabbahay min aabbahayow min rabbihi maa adnaah waxa weeyaan waa tacajubo maa adnaahu shay-un cadiimun adnaahu min rabbi shay weyn baa ilaahiisa u dhoweeyey shayga ilaahiisa u dhoweeye aabbahay weynah wax weyn baa aabbahay buu u dhowaaday marka xaasilka laga raaco alla aabbahay ilaahay u dhowaa wey yaa abataah ilaa jibriila nancaah saaxiibkii jibriil baanu ogeysiinaynaa wuuba iska sii ogaaya anana sheegnay yaa abataah aabbahayow jannatu lfirdowsi ma'waa jannada jannatulfirdows laydhaa ugu qaalisan jannooyinka ayaa xarun iyo deegaan u aabbahay kama xumo gaarida laakiin way ku faraxsan tahay in uu aabbaheed helay jannatulfirdows waana murugaa ka muuqata ay ka murugaysan tahay erayadan ka soo baxayna baroor iyo qayla ma aha can jaabirin ana abaahu qutila yowma uxud jaabir aabihii uxud baa la dilay qaala wuxuu uhi fajacaltu akshifu can wajhi wejigiisa inaan ka qaadaan isku dayay waa abkii aan ooyo wannaasu yanhawni dadkuna way ii diidayaan ha ka qaadina iska daabay leyn anna waxaan doonaya inaan wejiga ka qaado waanaan ooyaya warasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama laa yanhaani nebiguna iima diidayo dee waa nin weyn oo mujaahidoo ma barooranaya waa dee oohin caadiyo hiqiiqleey wa jacalat cammatii edaday waxa ay bilowday oo markaa walaashii cabdilaahi ahayd tabkiihi inay u oydo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yidhi laa tabkiihi waxba ha u oohin maa zaalat ilmalaa'ikatu tudilu malaa'igtaa u hadhaynaysa biajnixatiha baalasheeda xataa rafactumuuhu jeeroo qaadeen ulii ajnixatin mathnaa wa hulaatha wa rubaac malaa'igta ilaahay baa uxurta rabbi tilmaamay inay leeyihin baalal waaweyn oo laba laba iyo saddex saddex iyo afar afarba baalasha malaa'igtu way laaleegiina way ku duulaan annahyu can ilbukaa'i cala almayit qofka dhintay waxaa la diiday in loo baroorto oohin maaha tan iyo waa baroor wey baroortaasi oo mamnuuca xagga sharciga jaahiliyadu laakiin hadwalay joogtaba way iska caadaystaan markaa dhowrkan intan ka hadhay oo dhan niyaaxadaasun baynu maaragtay axaadiidta uu soo celcelin doonaa oo hintaa la diiday iyo qofka saamaynta ay ku yeelan karto berigii jaahiliyadiina aada baa loo ooyi jiray cabdulmualib oo nebiga awowgii calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay ama sii dhimanayuu sakaraadayay noocii ooyaye wuxuu uhi soo urura bal aan idinka tijaabiya waxaa ku barooran lahaydeene dabeetana midiba cod bay saartay sida musical nooc nooc looga dhigo oo kale midiba hees bay tirisay dee ammaan u ah kaasoo kale nooc nooca markii ay tiriyeen buu hi sax weeye kaa ka sii daaya markaan dhinto haddaba marka sidaasay la isugu dardaari jirayoo dee nin weyne inuu dhintay si meesha loo garto bal waaba xagga dambe sidaynu ku arki doonana ay dumarku nebiga u sheegayaanba waa la soo kiraysan jiray ama waa la isku saacidi jiray sidan arooska oo kale la isaga saacido hawsha qabashadeeda iyo tabaabushaheeda geeridana waxyaabaha la isku tabaabusheeye ka mid ahaan jirtay in la diyaariyo qaar aada u cod dheeroo leewarka aada u qabto oo qayliya lasoo qaar lasoo karaysaiyo qaar ku caawiyaba waa saasaa la aaminsanaa in baroorta la isku caawiyo welina way kasii jirtaa meelahaan islaamka ku dhaqmin can jaabir bni catiikin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama jaaa yacuudu nebigu wuu yimi isagoo oo booqanaya yacuud isagoo booqanaya cabdilaahi bna thaabit cabdilaahi ibna thaabit ninka asxaabigaa isagoo booqanaya rasuulku wuu yimi waana bukaah fawajadahu wuxuu helay ninkan oo qad guliba calayhi la miyir bedelay kooma ku jira fasaaxa bihi wuu dhawaaqay kor buu ugu dhawaaqo cabdilaahi war cabdilaahi ow si uu bal u maqlo falam yujibhu codkii nebi maxamed buu ka jawaabi kari waaye fastarjaca rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun buu yidhi wa qaala markaa nebigu waxau ihi waqad qulibnaa calayk waana lagaa kaa miyir doorsoomiyey abarabiic iyo abarabiic rabiic aabbihiiow waa kaasoo waad naga suuxday waana laga laga kaa daboolay intaa markii uu nebiga ay maqleen dumarkii istirjaaciisii iyo inuu ninkan ka dayriyey fasixna anisaau wa bakayna fasixna waxa dhawaaqay annisaau dumarkii wa bakayna way ooyeen dumarkii meesha jooga ehelka ahaa intay qayliyeen bay baroorteen fajacala ibnu catiik yusakituhun ninkan xadiidka warinayoo nebiga la socday baa isku dayey inuu aamusiyo aamusa buuli faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi dachunna iska dah ilan weli waa bukaanoo muu dhimane markuu arkay inaanu karaynin isaguna weli aanu dhimanin ee nin buka unuu yahay ayuu iska dah faidaa wajaba marka uu geeriyoodo falaa tabkiyanna baakiya tu oydaayey u ooy tu barooranaysa iyay u barooran iminka wuu nool yahay maxaanse idiin sheegayaa markuu dhinto dhibku markaasuu jiraaye mid barooran karta ayay u barooran wajada eraygaasu isticmaalay qaaluu markaa waxay dhahen wamal wujuubu yaa rasuula allah oo waajabadaasi waa maxay wujuubku waa maxay dhicitaan weeye maxay tahay dhicitaankaas qaala wuxu uhi almowt dee waa geeridaan ujeedaa marka uu dhaco dhinto markuu sugmo waa marka uu dee dhinto qaalat ibnatuhu inantiisibaa waxay tidhi inan geesiyadaha uu dhalay in kuntu waxaan ahaa la arjuu mid rajaynaysa an takuuna shahiidan aabba inaad shahiid noqoto ayaan rajaynaya mafraashkaad ku dhimatay qad kunta waxaad ahayd qadayta jihaazaka tabaabushahaagii horead u dhammaysad jihaad baad u xidhxidhnayd gaadiidkii hubkii raashinkii wixii o dhan waad diyaarsatay waan ka xumahay inaad furaashka ku dhimato waxaan eegaya inaad jihaad ku dhimato markaa bal eegata dhimashadiisa kama xuma inantu laakiin waxay ka xun tahay inay firaash ku dhimato khaalid ibnu waliid allaha ka raali noqdo markuu sii dhimanayabaa ereyuu leeyahay dhaxalgalaho wuxuu leeyahay intaasoo dagaal baan ka qayb galay jaahiliyadiiyo islaamkiiba dagaal cun buu ahaa markii jidhkayga la eegana meel fayow way yar tahay ilaa xubnaha tarankana ahaatee meel walba waran iyo seef iyo leeb unbaa jiidhay wahaa ana amuutu calaa firaashi kamaa yamuutu lciir falaa naamat acyunu ljubanaa aniguna dee maanta sidii xayawaankan halkaa ugu dhimanaya freshka maan shahiidin oo macrikad iyo meel rag isku helay kuma dhimanin allow aanay seexanin fulayga fulaygu allow aan ushiisa isku qabanin fulay weligiiba ha soo jeedo fulayga qabanaya goob kulul in lagu dhimanayo fulayga qaba allow aanu seexanin buuri weligiiba ha iska iska soo jeedo feejignaan laguma firdhada wey marka inantani waa inan geesiyadoo sidaasay u fikiraysa inantiibuu markaa nebigu maqlay inantiibuu markaa cilmi usoo kordhiyay inana aynu ka faa'iidnay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasallam markaa nebigu waxau ihi fa ina allaha caza wajal ilaahay weynaa oo wanaagsanaaye caza wanaagsanaa weeye ilaahay wax la midii ma jiro wajalla weynaa oo wax ka weyni ma jiro qad awqaca ajrah ajrigiisii ilaahay calayhi ajrahu calayhi calaa qadri niyati qad awqaca ajrahu calayhi ilaahay ajrigiisii waa dushiisu ugu sugay wuu ilaaliyey calaa qadri niyati sidii niyadiisu ay ahayd isagoo waafajiyey niyadiisii wanaagsanayd ee jihaadka ayuu ilaahay ugu qoray ajrigiisii mujaahid shahiiday liiskiisaa loogu qoray wamaa tacuduuna shahaada idinku maxaa ku tirisaan shahiidnimada buu nebigu ihi ummadii buu markaa weydiinayaayo su-aashuna waxay u dhigan tahay si cashar loogu dhigo cilmigana ay u dhagaystaan wamaa tacuduuna shahaada shahiidnimada maxaa intee ka tirisaan tirada shahiidnimada maxaa u qabtaan intee qof baa u qabtaan inuu shahiidi qaaluu waxay dhaha alqatlu fii sabiili illaah caza wajal dee jihaadka oo qofka lagu dilo alqatlu dil fii sabiili illah jihaadka qofka lagu dilo baan u naqaana qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxau ihi ashahaadatu sabcun macnaha asxaabu shahaadati sabcun calaa xadfi mudaaf toddoba weeye shahaadadu siwa alqatli fii sabiili illaah marka laga reebo jihaadkoo qofka lagu dilo kolka laga reebo toddoba qof oo kale ayaa shuhaado ah almaطcuun qofka daacuunka uu ku dhacay allah inaga nabadgeliye shahiid weeye jurhuuma alkhatiira bakteriyada khatartaa cidduu ilaahay kusii daayoy waxa uu ahaa halaag lagu saliday reer banu israa'iil oo la tilmaamo maalin qura inuu toddobaatan kun oo qof ka dilay ummaddanna naxariis buu noqdaa walmabduunu shahiid qofka caloosha u dhintay waa calool dee kaasiba calooshu ka qabtaa waxa weeyaan cuduradii kale caloosha qofka ama shuban ha ahaato ama casiraad ama nooc kasta ee aan daacuunka ahayn qofka caloosha u dhintayna waa shahiid walqariiqu shahiid qofkii isaguna haftay ee biyo ku haftay isaguna waa shahiid wa saaxibu lhadmi shahiid kii gidaaruu ku dumay ama wax ka culusi ay ku dumeenna waa shahiid wa saaxibu daati ljambi shahiid ka oofta u dhintay ama t b-da kaasina waa shahiid wa saaxibu lxaraqi shahiid qofka isagana dab u leefay ee dab ku dhintay waa shahiid walmar'atu gabadhiina waa shahiid tamuutu dhimanaysa walmar'atu gabadha oo tamuutu dhimanaysa bijumcin iyada oo isku hilan shahiidatun weeye iyadoo aan kala nabad imanin ee uur leh hadday ta laydhaa way isku go'day taasina waa shahiida toddobadaasuu rasuulku sheegay mujaahidkii macrikada iyo dagaalka ku dhintayna waa ku sideed shahaadadu saasay u bateen waxaase shardiga qofkan inuu islaam yahay gaal ka waran hadduu intanoo siyo intanoo meelood ku dhinto laa shahaado heli maayo waxaa labaadoo shardiga inaanu isagu arrimahan isku dilin dee hadduu arrimahan isku dilo dee ma noqonayo waxbuu cabay uui dhan waxa naga yimaadaan ama wuu isa suneey markaasuu naftiisii dilay calooshii baa furanta dee maaha noqonaya isagii baaba badda isku rida wuxuu ihi maanu yurub un lacag ka soo helno halkan un bayna leeyihin joog maxaanu ka helaynaa dolarkaanu raadanaynaa dabeedna bad buu isku riday ama meel buu iska soo tuuray ama isagiibaaba qofkii iskubay sida ay sameeyaan da'yarta ama dadka qaarkood oo iimaanku uu ka xumaaday ama gabadhiibaaba isdishayba hoogayo hooga bay tidhi ma uur baan yeeshay uuraan aabba lahayn baan yeeshay miyaa waaba isdishayba iyadiioo soo dhowo soo dhalaysa khalaas waxaa soo dhamin kol hadduu qofku isdilay wixii uu isku dilay unbaa lagu cadaabaya ilaahay wuxuu leeyahy miyaad soo qadintay maxaa kaa soo horeeyey naartan ho shuruudahaasaa ku xidhan nusuusta waa la isla akriyaya can caaishata qaalat waxay tihi lamaa ataa nacyu zayd bni xaaria lamaa ataa markuu nebiga u yimi nacyu zayd bni xaaria asxaabigii zayd ibnu xaaria la odhanayey geeri sheegidiisii markii lagu soo warramay weey ee la yidhi dhimay zayd wa jacfar bni abi aalib wa cabdillaahi bni rawax saddexdaasoo dagaalkii mu'ta qaswatu mu'ta la odhanayay bay hogaaminayeen markaa nebigu saddexdooda saddexdaa nina ciidanka hogaaminayu yihi hebel baa hogaamin hadduu la dilo hebel baa ku xigi haddii la dilo hebel baa ku xigi saddexdiiba way leeftay saddex kun meelahaas ay ahaayeenoo col ka badan boqol kun oo qof ayay afka uga galeen waanay soo noqon kari waayeen oo dee dhulku waa halkee yurubbay ayay dhexda u galeen dabeedna wuxuuna noqotay wax iska dhiciya dee kolkay saddexdoodii leeftay khaalid binu waliid baa markaa ummaddii hoggaankeedii la wareegay si toosa ilaahayna kusoo badbaadiyey markii nebiga loo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam mar waxaa laga yaabaa dee inuu malagu u sheegay inuu warka meel kale ka helayna waa suuragal jalasa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu fadhiistay yucrafu fiihi alxusn waxaa laga laga garanayaa murugada inuu murugaysan yahay wa ana anduru aniguna waan eegayaa bay tidhi caaisha min siri lbaab ama min siiri lbaab labadaba la yidhi malaha ya in laga dhigay u badan yihini albaabka jeexjeexiisa dabaduu joogaa gudahay ka eegaysaa albaabka jeexjeexiisaan ka arkayaa isagoo murugaysan fa jaa'ahu rajulu nin baa u yimi faqaala ninkii wuxuu ku yidhi ina anisaaa jacfarin yabkiin dumarkii jacfar way ooy xaaskiisii asmaa binta cumaysi la odhanayay ee markii dambe abubakar uu guursaday iyada uun baaba lagu sheegay qaarkoodna waxay leen waa laga yaabaa dar kaleo xigtadii inay u yimaadeen dumarkiibaaba barooranaya jacfar uu ka shahiiday faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu waxa uu ku yidhi ninkii soo warramay indaliq fanhahunna orodoo tagoo u diid dumarka iska daaya dhe oohinta fandalaqa ninkii wuu tegayoo uma jaa'a wuu yimi faqaala wuxuu uhi qad nahaytuhunna waan u diidayoo fa abayna waxay diideen an yantahiina inay daayaan dee oohintii weli way hurgufayaan buui aniguna dee waan may joojinin faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi indaliq fanhahunna orod tagoo u diid fandalaqa uma jaaa faqaala qad nahaytuhunna fa abayna an yantahiina waan u tegayoo waan u diidoo may dayn buuri weli oohintii sidii bay u wadaan qaala markaa nebigu waxau ihi fandaliq tagoo faxhu fii afwaahihina turaab afkooda ciidda ku saydh faxhu waxaad ku saydhaa fii afwaahihina afafkooda aturaaba ciidda culimada qaarkood waxa ay leeyihiin dee hadidaad iyo wax kalun bay noqon doontaayo iyo huruur laakiin daahirku wuxuu eegyahay si loogu muujiyo qofkan inuu gef ku dhacay in ciid la qaado lagu saydhaba sidii uu rasuulkuba ulahaa sala allahu calayhi wasalam dadka aragtaan iyaga oo madaaxiinta dadka aada u ammaana si ka badan sida caadiga ah ciid afka kaga saydha markaa qofkii waa nooc ciqaabaho wuxuu dareemayaa dee inuu gef ku dhacay marka ficil loola tago ficil kolka qofkii loola tago faqaalad caaishatu waxay tidhi faqultu waxaan ku idhi ninkii intaanana huruufay arqama allaahu anfal abcadi ku durugsan afkiisa allaha boodheeyo waar allaha ku duleeye inaka adigu wallaahi baan ku dhaartee maa taragta rasuulullahi maa taragta rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kamaa tegin wamaa anta bifaacil waxna ma samaynaysid waa nebigana ma daynaysid waxna ma taraysid ka durugsan allaha durkiyo iyadiibaaba xanaaqday caaisha oo waxay aragtay nebigii iyo nebiguna waxaa laga yaabaa inaanu dee ninkan inuu hawl wada u haysto iyaduna waxay u fahamtay inaanu ninkan hawl badan qabanayn ee qudhiisu ama meel dhexa uu ka soo noqonayo ama si yaroo iska bilaab macnaha dumarka uula hadlayo inuu jiddiyad lahayn waxay ka aragtay cadan aljidiya inaanu si dhaba hawsha hawsha usoo qabanayn oo dad dadka qaar baa iska yaro fududaysta shaqada arqama allaahu alla ha duleeyo amfal abcadi ay can isawaab qofka sida saxda ah ka durkay adigu sidii saxda ah maad samaynin alla ha duleeyo toos hadalkii ugumay odhan laakiin waa si dadban maa tarakta rasuul allahi wamaa anta bifaacil nebigii manaadayn waxna umaad qaban ilaa hadduu iskaga tegi lahaa waa macne oo odhan lahaa waxba umaan cid kale u diran lahaa marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya dee inaanay arrin yar ahayn baroortu mar hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam leeya nin shahiiday ha u barooranina saddex jeerna nin celinayo markii saddexaadna uu yihi dad dee dumar aanu isagu mas-uul ka ahayn ciid ku saydh arrin weyn weeye can cumara can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi almayitu qofka dhintay yucadabu waa lagu cadaabayaa bibukaa'i ahlihi calayh ehelkiisa oo ooya bibukaa'i ahlihi waa masdarun mudaafun ilaa faacili calayh ehelkiisa oo u ooya isaga hadday ehelkiisii kan dhintay u baroortaan waa lagu cadaabayaa sidaasuu idhi عن محمد بن سيرين قال ذكر عند عمران بن حسين أصحابي فضل قبضنا عمران أكتي سوحا لغو الشيغي الميت يعذب ببكاء الحي قف كردنتي وحا لغو عذاب يا كردنتي وبرورتا برورتا سببتينا فقال مركز عمران باوحو يري قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قابا يري با وركا إمك هالكا كشيكتين anaaba nabiga ka maqlayba mar kale can cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yucadabu lmayitu bibukaa'i ahlihi calayh bisababi weeye bado waa sababiya oohinta ehelkaasi ay u ooyan daraadee marka waxaa xaggan dambena soo socda caaisho oo diidanoo odhanaysa qofka dhinta ee muslimka ah haddii loo ooyo oohintiisaasi waxba yeeli mayso axaadiidtan oohintana waxay ku fasirtay nebiga oo soo maray tu yahud qof yahuudi oo dhintay oo ay u barooranayaan kolkaasuu yihi iyaguna ay u barooranayaan baroortoodana waa lagu cadaabi marka waxay qabtaa gaalka marka loo baroorto un baroortaasi inay wax yeelayso laakiin muslimka aanay waxba yeelayn iyadoo daliishan doonta walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa nafina naf kale dembigeed ma xambaaraysa sidaasay ku tagtay ibnu cumar iyo cumar oo arrintan sheegayna gaashaankay ku dhufato waxay tidhi way ismoodsiiyeena sidii tooska ahayd umay fahmin oo axaadiidtaasi way soo socdaan oo sharaxeed aynu qadimaynaaye iyadu sidaasay tihi gaalun baaba lagu waxyeelayn karaa muslim waxba laguma yeelayn karo laakiin marka la eego asxaabta kale siday u fahmeen marka axaadiidta dhowrka ah ee soo arooraysa la eego inaanay ku gooni ahayn gaal ee xataa meelaha ay asxaabtu u daliishadeen meelo qof muslimaba ay tahayba kolka la eego waxa ay culimadu sameeyeen way jamciyeen axaadiidta sheegaysa qof dhintay haddii laga daba ooyo oohintaa in lagu cadaabayo iyo aayaddan ilaahay uhi walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa nafina naf kale dembigeed ma qaadayso ilaa oohintan qofkani wuu ka maqan yahay isagu muu ooyinoo gefu galay maaha waa gef cid kale gashay sidee loogu qabsanaya waxay ku jamciyeen culimadu qofkan dhintay haddii uu dardaarmay uu yidhi markan dhinta iisoo ooya ama lugba uu ku lahaayo iyagoo u tashanayo oo leh aan oyno uu ka aamusiin waaye ama ku qanacsanaa inay aada ugu soo barooran doonaan oo aanu u diidin isagoo raali noqosho ka raaliya arrinta ah dee intaasoo waa dareen qowlka ah iyo mid qalbigaabuu markaa ficil buu ku leeyahay oo wixii isagaaba dardaarmay ama isagaaba raalli ka ah xaaladahaasaa lagu fasirayaa marka loo lagu cadaabayo dee aayaduna waaba siday sheegayso naf kale dembigeed lama saarine isagaaba dee kasbaday oo yidhi iisoo dardaarmay sida cabdilmualibka aynu ka sheekayna oo kale ama isagaa raalli ka ah ficil uu leeyaha meesha ku jira wisri iyo dembi uu leeyaha meesha ku jira marka axaadiidta sheegaysa in qofkan lagu cadaabayo marka loo baroorto waa kolkuu isagu luku leeyahy kuwa sheegaya caaisha ay ka waramayso kuwaasina waxa way qofku markaanu lug lahayn wax sababa ama aanu raalli ka ahayn ama uu u diidaba isagii baa u diiday oo ogaayeen isagii baa raalli ka ahayn oo way ka daba ooyeen taasoo kale waxba lagu cadaabi maayo labadaasa markaa waxay keenayaan in axaadiisii lagu wada camal falo kuma ku xiga anniyaaxatu cala almayit waa baroorta loo barooranayo qofka dhintay diintu maxay ka tidhi can qays ibn can xakiim ibni qaysin anna qaysa bna caasim ninkaa qays ibnu caasim la yidhaahdo qiso dheer buu isagu lahaaye markuu sii dhimanayo dardaaranno cajiiba musnada imaamu axmed bay ku sugantao laga akhriyi karaaye qaala wuxuu ihi laa tanxuu calaya aniga ha ii barooranina fa ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay lam yunxa calayhi looma barooran kii iga fadliga badnaaba mar haddaan loo barooranin iga ilaaliya can anasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay akhada cala nisaa'i dumarka wuxuu ka qaaday xiina baayacahunna markii uu heshiiska islaamka la gelayay allaa yanuxna inaanay barooran baycat nisaa suurat lmumtaxina akhirkeed aakhirkeedaad ka akhri يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن آيات مركو لما يبايعة النساء وحور راعنية الله ينحنا الله تنحنا إن إذا برورا قف نتو برورا فقلنا وحيدا يا رسول الله رسولك إلهيو إن النساء ضمر جره أسعدننا في الجاهلية berigii jaahiliyadayna saacideen ascadnanaa fi ljaahiliya berigii jaahiliyadiibay baroor nagu saacideen markii dadku naga dhintay afa nuscidhunna iminka baroortiima ku saacidnaa ilaa abaal bay nagu leeyihin faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa iscaada fi lislaam islaamka dhexdiisa baroor la ysku saacidaa ma jirto laa iscaada fi lislaami binniyaxa islaamka dhexdiisa xumaan in la isku saacido ilaahay baa diiday oo yidhi walaa tacaawanuu cala aliimi waalcudwaan wuu ka diiday waxa la abaalgudaa laga abaalgudaa wixii san wixii xun lagama abaalgudo marka taasina wuxuunay tilmaamaysaa uun dee sida ay caanka u ahayd waxaan baroorta la idhaahda iyo qowlkaa culimmadu ay kala qaadeen in wax jira iyo can cumara qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquul almayitu yucadabu fii qabrihi binniyaaxati calayh qabrigiisaa lagu cadaabaya cadaab alqabri baa leefaya baroorta loo baroortay daraaddeed can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina almayita layucadabu bibukaa'i ahlihi calayh ibni cumar baa warinaya sidaa aabihii wariyuunbuu isna wariyey fadukira dalika licaaisha caaishaa loo sheegay oo la yidhi ibnu cumar dee xadiidkan uu sheegay qofkii dhintee loo baroortay in lagu cadaabay faqaalat waxay tidhi wahila nasiya akhdaa wahila wuu ismoodsiiyey dhinaca buu qabsaday macnaha ismoodsiis baa ku dhacay inamaa mara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu soo maray un calaa qabrin xabaal inamaa waa qasri idaafiya la ydhaha dhinac walba kama qasrisne waxay ka qasrisan tahay ama ka kooban yahay warku dhinaca ibnu cumar inamaa mara nabiyu calaa qabrin nebigu wuxuu soo maray uun oo arrinkani ku kooban yahay xabaal faqaala wuxuu yihi ina saaxiba alqabri la yucadab qofka xabaashan ku jira waa la cadaabaya wa ina ahlahu yabkuuna calayh ehelkiisii uu ka dhinteena way u barooranayaan uma qaraada caaisha waxay akhriday iyadoo daliilkeeda daliil dul dhigaysa walaa taziru qaadi mayse buu ilaahay yidhi waasiratun ay nafsun waasira naf dembaabtay wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeed ma qaadayso oo ilaahay ma yaqaano aanada iyo isu qabashada kanay kan is-xigaane u qabo alla agtiisa ma taalo iyo awliyadiisa ka amar qaadata toona markaa qofkan dhintay dembi isagu haddaanu kulahayn looma qabanayo marka caaisha aayaddaasay qaadatay dabeetana waxay leedahay qof dhintoon isagu baroortan iyo waxba ka ogeyn loo cadaabi maayo ibnu cumarna wuu ismoodsiiye qadiyaduna qofkaasay ku koobnayd gaalka can camrata camra waxaa laga wariyay inantii reer ansaareed ee ardaydii caaisha cilmiga ka hirqatay ka mid ah annahaa samicad caaisha caaishay maqashay wadukira lahaa waxaa loo sheegay caaisha ana cabdallaahi bna cumara asxaabigii ina cumar yaquulu wuxuu leeyahay ina almayita la yucadabu bibukaa'i alxayi calayh maydka waxaa lagu cadaabayaa ka noola u baroortay qaalad caaishatuba waxay tihi yakfir allah ilaahay ha u dhaaf gefka ah liabi cabdiraxmaan cabdiraxmaan aabihii waa cabdilaahi bni cumar cabdilaahi bni cumar cabdiraxmaan aabihii wuu gefaye allah ha ka dhaaf innahu lam yakdib ama ama bima mar hadday mukhafafte amaana waa gaar oo xarfu tafsiil oo jawaab bay u baahata laakiin ama macnaa xaqan iyo bimacnaa alaaday noqota ama waxaa dhab ah innahu lam yakdib ninkani nin beenu qastiyey maaha walaakina siya wuu ilaaway aw akhda ama wuu gafay inanku nin been u kasaya maaha waa asxaabi qiimo badan way cudur daaraysa tamhiid bay samaynaysa intaanay kubadda ku soo laadin ayay haddana u yaro cudur daaraysa cafa allaahu canka lima adinta ilaahay baa nebiga wuxuu ku yihi lagaaba dhaafiyo laguma haystee munaafiqiinta maxaad ugu fasaxday inay jihaadka ka hadhaan waxay ka mid tahay hadalku waxyaabaha qurxiya qofkii halkii qalbigu jabi lahaa wuu sii nafisayaa waxay tidhi been ma aha wuuse ilaaway ama se wuu gifay labadaa midun bay noqonaysaa inamaa mara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu soo maray calaa yahuudiyatin yuhuudiyad yubkaa calayha loo barooranayo yuhuudiyad la aasay oo loo barooranayo faqaala wuxuu ihi inahum layabkuuna calayha iyagu way u barooranayaan wainaha latucadab iyadiina qabrigaa lagu cadaabay marka cadaabtan waxa usii sababa oohintan iyadoo cadaabnayd ay gaalad ahayd cadaabtanna waa lagu sii daray oohinta ay ka hesho can caaishata qaalat inamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi oo keliyahun ina allaha caza wajal yaziidu lkaafira gaalka wuxuu u kordhiyaa cadaaban buu u kordhiyaa wuu iska cadaabnaa gaalku cadaab baa loo kordhiyaa sababtoo ah bibacdi bukaa'i ahlihi calayhi ehelkiisu oohinta ay u soo ooyeen barhkeed ama bacdigaasi dee oohintaa barhkeed oohintaa sababteed ayaa lagu cadaabaya cadaab loogu kordhinaya kolka horeba u cadaabnaaye oo ilaahay baa yihi annaaru yucraduuna calayha quduwan wacashiya wayawma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab gelin hore iyo gelin dambeba qabriga naar baan ku hurgufayaa buu ilaa yidhi naartii unbaa tu kale loogu sii dari gaal buu sheegay nebigu muslim ma sheegin wuu ismoodsiiyey halkaasay marisay iyadu qowlkeedii ay salaysay ay markaa saldhigtay halkaasay iyadu marisay can ibni abi mulaykata qaala wuxuu ihi lamaa halakat ummu abaan markii ay dhimatay xadarat maca annaas فجلست بين عبد الله بن عمر وابن عباس فبكينا النساء markii ay umu abaan dhimatay baan soo xaadiray buu yihi dadka cabdilaahi ibnu cabaas iyo waxaan la fadhiistay ibiyo ibnu cumar labada asxaabiye saaxiibka haddaada yaraa ayaan dhexdooda fadhiistay fabakayna nisaa dumarkii baa baroortay faqaala ibnu cumara baa wuxuu ihi alaa alaa tanha haaulaai can ilbukaa war miyaanad u diidaynin ninkaagan ibna abi mulayka dumarka maad oohinta u diidi oohinta ka jooji fa innii samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul waxaan maqlay nebigaoo odhanaya ina almayita la yucadabu bibukaa'i ahlihi calayh faqaala bnu cabbaas ayaa isagu waxa uu yidhi qad kaana cumaru cumar laftiisu wuxuu ahaa yaquulu bacda daalika sidanaad tiri buu odhan jiray ibnu cumarow sidanaad tidhi oo ah qofka dhintay baroortiisa in lagu cadaabayo baroorta dadka ka dambeeya in lagu cadaabayo sidaasoo kale ayaan cumarna ka maqlay kharajtu maca cumara buu markaa qisadiibu ibnu cabbaas isagoo ibnu cumar buu saaci ayuu ayidaya qisadiina cumar oo aabbihiiya buu kasoo naqilaya ka hadalkiina waa ibnu waa ibnu cabbaas kharajtu maca cumar cumar baan raacay buui haddaan ibnu cabaas xataa idaa kunaa bilbaydaa meeshaa markaanu marayno ra'aa rakban taxta shajara wuxuu arkay koox geed hoos fadhida rakbi rahbi jamaaca cusba nafar erayo tobanahoo isku dhow baa sheegaya maa duuna alcashara sagaal iyo wixii ka yar saddex ka badan sagaal ka hooseeya tiro noocaas rakban taxta shajara koox geed hoos fadhidunbu halkaa cumar ka arkay anigoo la socda faqaala wuxuu ihi undur man irakbu bal dadka geedkaa hoos fadhiya soo eg fadahabtu waan tegey faidaa suhaybun waahluh suhayb aruumi asxaabigii markaa cajiibka ah ee hore u islaamee gaaladu ay dhibi jireen iyo ehelkiisii baa meesha fadhiya farajactu ilayhi waan ku soo noqday faqultu waxaan ihi yaa amiira almu'miniin haadaa suhaybun waahlu suhayb iyo ehelkiisii weeye faqaala wuxuu uhi calaya bisuhayb bal suhaybii keena falamaa dakhalna almadiina markii aanu madiine gallay usiiba cumar cumar baa la dhaawaco dee kii cadowga ahaa ee dilay nabarkiisii baa ku dhacay fa jalasa suhaybun yabkii cindah suhayb baa agtiisa ka ooyay yaquulu wuxuu leeyay waa akhaah walaalkayow waa waa ukhayaah walaal yarowgaygiyo waa ukhayaah waa ukhayaah waawdu waaduna markaa waa mutafajac calayhi mutafajacu minhu baa la idhaha qofkan wuu yaabsan yahi u naxsan yahay walaal yarowgaygiyo cumarow waa saaxiibkii markuu cumar dhaawacmay buu caynkaa leeyahy faqaala cumar baa wuxuu uhi yaa suhayb laa tabki bal suhayow ha ii ooyin ha ii ooyin fa innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka odhanaya ina almayita la yucadabu bibacdi bukaa'i ahlihi calay intaasaan maqlay iga daabu qaala wuxu uhi fadakartu daalika licaisha caaishaan u sheegay buuhi markaa ibnu cumar bay u badantay inuu caaisha u sheegay faqaalat waxay tidhi amaa wallaahi baan ku dhaartee maa tuxadithuuna haada alxadiid war nimanyow dadkiinani warkan kama warinaysaan can kaadibayni mukadabayni laba beenaalo la beeniyo laba beenaalena kama warinaysaan laba been lagu xukumana kama warinaysaan waa cumar iyo inankiisa warkan waa ii sheegteenoo cumar waa ka wariseen ibnu cumarna waa ka wariseen dee laba beenaale maaha laba la beeniyo been lagu xukumana maaha ismi faacil iyo ismi mafcuulo kaadibayn kuma sheegi karno mukadabaynna ma aho kuwo dee la beeniye maahee waa waa runlayaal walaakina asamca yukti bal gobonimadeeda eeg iyo sharafta see u hadlayso asamca yukti uu gafaabay tiri maqalku maqalku mar baa wax la ismoodsiiyaabay tiri nin habaari dhashay halma dhaafi waayo wey waina lakum fi lqur'aani lamaa yashfiiku waina fi lqur'aan qur'aanka dhexdiisa dadyo waxay idinku su waina lakum fi lqur'aan qur'aanka dhexdiisa waxay idinku sugan lamaa yashfiikum wax idin caafimaadiya qur-aankaaba daliilku ku jira qur-aankaaba ku caafimaadi kartaan anlaa taziru waasiratun wisra ukhraa ayaddaasaan idin hayaabay bal kan dhintay dembigiisii maahee maxaa aana qof kale loogu qabanaya walaakina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi sidaamuu odhana wuxuu yidhi ina allaha layaziidu lkaafira cadaaban bibukaa'i ahlihi calayh doodaasay geysatay caaisha marka cumar laftiisa waad arkaysaayo dee wuxuu qabaa arrintu sidan caaisha sheegtay inaan ahayn oo gaal qura ku gooni ahayn aniga way saamaynaysaa hayi ooyin buu leeyahy dacwa aljaahiliya baroortii jaahiliyadaa la diiday jaahiliyadu waa dhaqanaanka islaamka ahayn الجاهلي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بولاي دمروا هاي سقا وننا جاهلية دي هورا سيدي هدي وصف هورا الأولى هدي لشيغة هناك أخرى أولى بولاي شيغة جاهلية هورا ينجرتي إذن يفهم من الكلام أن هناك جاهلية أخرى جاهلية ضمبي أنتي هورا ينجرتا لغا أركي أو إسلام كدبدي جاهلية جرت لقنانك إسلام كهين ورنبا جاهلية مركا waxay lahaayeen halkudhig erayo habudhacle la yaqaano heesahoo kale ah oo heesta baroortaa jiraysay baroor diiq bay inaga idhaah diiqda sooma taqaani diiqo ayaa la idhahdaaoo diiqada ma sodohdaa bixin jirtay mise inanta sodohda ahayd baan filaya dhibaadin iyo diiq inantii ahaa sodohdu inantiibay diiqadii siinaysa way waxbay u badinaysa marka kaalaya baroorta u badinee weye saasuba imika markaan baroor diiqdan iyo meelahan laga gunuuso dadku intu ay qofba dhimanayo markaase wixiisii akhriyayaan oo xafladaa la samaynayaa xafladda maxaa loo qabtay hebel baa loo baroor badinayaa waa loo baroor diiqayaa marka qofkani afdaa ilaa maa qadam wixii uu sameeyey wuu gaadhay ducun baa inagala gudban can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi laysa mina muslimka iyaga ka mid maaha hadduu xalaashaday xaaraanta waa gaaloobi karaa oo muslimkaba kama mid ahe waa gaal buu noqon karaa haddii uu qofkani u aaminsan yahay inuu waxaani macsiye iyo dembi yahay uu sameeyeyna muslimka miyirka qabe hadyigayga iyo hanuunkayga haya kuma jiro wey oo tilmaantaasaa la raacin waayo dee sida ahlu sunna ay qabaan kabaairta laguma gaalooba haddaanu qofku xalaasha laysa mina naga mid maaha man daraba alkhuduud qofka dhabanada iska garaaca marka laga dhinto washaqa juub jeebabkana jeexjeexa wadacaa ku tiraaba ee ku yeedhiya biducaai ljaahiliya wa fii lafdin bidacwa aljaahiliya baroortii jaahiliyada annaga muslimka iyaga miyirka qabee wadadayda haya kuma jira buu nebigu uri qofka marka laga dhinto dhabanada iska garaaca jeebabkana jeexjeexa baroortii jaahiliyadana ku yeedhiya hoogayoo ba-aydi ka bilaaba marka dhabanada ay aada isaga tumi jireen jeebkuna ma aha kanay lacagta ku ridano ee waxa weeyaan waa dawqa halkaa baldhamadu ay ka furan yihin baldhamada halkaa laga furo ee marka madaxa la gashanayo halkaa dilaacsan baa af carabiga jeebka loo yaqaana jeebkan waa iska noqon karaa laakiin ka asalkee loo jeedaa waa marka intay halkaa qabtaan ayay marada ilaa xagga hore dhararac ka siin jireen xagga dambena dhararac baa laga siinaya dee way kaasoo ka murhbaxay timiina way qaawinayaan ciiddiibay isku shubayaan dhabanadiiba iscasaynayaan dee shiicada waa adiga arko ilaa ay dhiig iskaga sii daayaan iyo dhabagna garaacba way dhaafeene xasan iyo xuseen iyo faadima oo sula dhintay ayaa la isu dilayaa oo intay silsilada qaataan ayaa dhiig la iska shubayaa markaa rasuulku halkaasuu mariyey calayhi salaatu wasalaam asalaq salaqu waxa weeye qaylada salaquukum bialsinatin xidaad waxay idiin soo ridanayaan carab afmishaar ah ayaa la idiin soo ridayaa munaafiqiintu markay nabadgelya timaado oo afmishaarin marka kale cadow yimaadana way cararaan can safwaana bni muxriz qaala ugmiya calaa abi muusa abi muusa ayaa la daboolo wuu miyir doorsoomay fa bakow calayhi way u baroorteen fa qaala markaasaa wuxuu ihi markii uu soo miiraabay abra'u ilaykum waan idinka beri noqonaya kamaa bari'a ilaynaa rasuulullah siduu nebigu nooga beri noqday ee beri noqosho annaga uu noogu soo qadimay aniguna inaan ka beri ahay baan idiin sheegaya laysa minaa buu nebigu man xalaqa walaa khalaqa walaa salaqa walaa laysa minaa man xalaqa walaa kharaqa walaa salaqa sajci weeye isku hagaagsan laysa minaa naga mid maaha man xalaqa ka dhukurta walaa khalaq kharaqa ka dharka jeexa walaa salaqa carab dheeraha codka dheer ku dananiya cod dheeraanta wey salaqu rafcu sawt aada u baroorta waa tu dadka qaarkood waxay idhaahdaan ma hebel baa dhintay dhukurasho waxaana inbana mari maayo dabeetana dumarkaa dhakada iska xiiraba sideen tima aan feedho oo ku xaragooda u yeelan karaa iyadoo hebel dhintayba dabeetna way xalaqa way dhukuranayaan ama kharaqa dharkii buu jeexaya ama salaqa qaylo dheer buu ka sii daynaya waxaa ka sameeya waa wixii jaahiliyada naga mid maa darbu lkhuduud waa dhabanadii oo la garaaco laysa mina man daraba alkhuduud washaqa aljuyuub wadacaa bidacwa aljaahiliya alxalqu can cabdiraxmaan bni yaziid waabi burdata qaala waxay dhahan lamaa faqula abuu muusa abuu muusa markii cuslaaday koomuu galay asxaabigii abuu muusa alashcari wuu miyir doorsoomay aqbalat imra'atuhu tasiix gabadhiisii baa soo gashay umulwaladada ahayd ayaa soo qaabishay tasiixu iyadoo barooranaysa qaalaa waxay idhaahdeen labadan xadiidka warinaya fa afaaqa markaasuu soo miirsadaa abi muuse fa qaala wuxuu ihi alam ukhbirka miyaanan kuu sheegin gabarh yahay iyadiiba canaanta annii barii'un inaan ka durugsan ohoon ka fogahay miman qofka bari'a minhu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam qofku nebigu beri ka noqday sawtaan ku yidhi anna beri baan ka aha qaalaa waxay dhahan wakaana yuxadiuhaa gabadhan wuxuu ku wacdihi jiruu markiisa hore u sheegi jiray ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu nebigu yidhi أنا بريء ممن حلق وخرق وسرق أنت سو عشر كاسو هلوسي أجف ألك رجع قاركودي يسوع دردارا نوراني يسوعنا عشر كون إسلام تهلوسي أو حر نبي كان تاكم مغلق ده ينا ويسين ويدا ويكسي ديس أدون تيسي وملولدة ده هيدا وكان المدرعي كل قاسي كسي ديس كل كيو كوما ده كصوبحي أيو دبتنا عنان تاكو سي داي شق الجيوب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري رسولك ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية دعا وحو كيري كدواقي كبرورتي جاهلية erayadedii oo maxaya waa jabalaa waa karamaa waa kadaa kii caynkan ahaayo kii caynkan de waxay dumarku tiriyaan faraabada wallahu subxaana wa tacaala aclam